Cudurka cagaarshowga nooca B-ga ah ayaa ah cudur inta badan muddooyinkan dambe aad saameyn ugu yeeshay bulshada Soomaaliyeed. Dr Axmed Maxamed Xuseen Dictor Ciro oo muddooyinkan dambe adeegyo caafimaad ka bixinaya isbitaalka Rafiki ee degmada Dhoobdey ayaa sheegay in uu bixin doono tallaalka cudurka cagaarshowga si looga hortago saameynta cudurkaasi.
aad iyo aad baan u salaamayaa bahda warbaahinta sanguuni een, iyo shaqaalaheedaba nagu soo booqday isbitaalka rafiikaas een, rafiiki ee magaalada eh, dhobley aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa magacaygu waa axmed maxamed xuseen loo yaqaano doctor ciro insha allahu tacaala een, isbitaalkan waxaan ka howlgeli doonaa muddo kooban waxaan ognahay inuu cagaarshowga uu dhibaato fara badan ku hayo een, guud ahaanba soomaaliya wadamada dariska oo dhan cagaarshowga inagaa kaga horeyna weliba nooca loo yaqaano pida marka insha allahu tacaala isagana inaan baaritaankiisa aan xooga saaro dadka wacyigelino baarana insha allah qofkii negative noqday laga waayana talaalkiisii aan keennay oo insha allahu la talaali doono Een, intaas ayaan maarata kusoo een, kusoo kordhinay muddadaa kooban marka waxaan rajeynaa dadku insha allahu inay ka faa'iidaystaan hadduu ilaa yidhaahdo Een, waxaan ognahay cudurradan cagaarshowga la yidhahdo waxay ka mid yihiin eh, family ama qoys loo yaqaano viral een, infectionka cudurrada ay viruska keenaan cudur dhaliyaasha loo yaqaano waa cudurro aan dawo lahayn ka hortag moogi maadaama marka ay soomaaliya aada ugu badatay oo shantii qofba aad hal qof ku arkaysa cagaarshowgii ee, beer wuxuu ku dhacayana ay beerkii tahay waxaan maaragtay ka wadnayba halkan keli amahan kismaayo oo kale ah, dadku een, aad bay tallaalka u qaateen boqolkiiba soddon hadda tallaalka waa la qaatay Een, wacyigelin in la sameeyo maadaama cudurku dawo lahayn khatarnimiisa laga wacyigeliyo laba qofku marka uu fahmo xubinta ay kaga dhacaysana in ma aragtay eh, iyo iyo- iyo muhiimadda ay jirka u leedahay waa xubinta dhan ee jirkeena ugu muhiimsan bay ka mid tahay beerku saa darteed ba waxaan go'aansanay inaan baaritaankiina aan maaragtay fadhiisino een, dawadii ee ta- ka hortagiisii tallaalkiisa oo joogto oo dhammaystiranna in maaragtay qofka maaragta uu qaato kadibna warqadii tallaalka oo dhammaystiran uu maaragta saa uu ku qaato kaarkii tallaalka waxaan rajaynaynaa marka in ay maaragtay hoos u dhigi doonto eh, dhibaatooyinka aada u fara badan ee ka dhasha xanuunka cagaarshowga ee beerka ku dhaca Eh, taas ayay hoos u dhigi doontaa hadduu ilaa marka waxaan ka duulaynaa eh, hadda noogu muhiimsan in ay magaaladu ay fahanto eh, inuu jiro tallaalka cagaarshowga la heli karo baaritaankiisina la heli karo hadduu qofku tallaalka qaato waa saddex tallaal boqolkiiba sagaashan ku dhici maayo cudurku ma hadduu ku dhaco yani uu ku dhacaya laakiin jirkaa ka adag haddii laakiin uu qofku tallaal qaadanin waxaa laga yaabaa marka koobaadba inuu maaragtay uu cudurkii uu ka awood bato difaacii jirka uu saa marka ugu dhaco beerkiina uu waxyeelo Mm.